أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda ridada turkiga ayaa dardargelisay dhismaha mashruuc halis ah oo ay ka wado gudaha dalka soomaaliya urarka midooda afrika ayaa wax lala anfariiro ku tilmaamay go-aanka halista ah gelinaya ciidamada kufaarta afrikaanta ee uu maraykanku uu ka qaatay howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano ka kala tirsan koonfurta dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo waxgaradka degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa ku soo gabagaboway degmadaasi munaasabad lagu maamuusay dufcad ka qalinjabisay machadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay ardayda macaahidda imaamu maalig iyo khadiija bintu khuwaylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka kala dhacday wilaayaadka boqol iyo jubbada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabta taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan dowladda ridada turkiga ayaa dardargelisay dhismaha mashruuc halis ah oo ay ka wado gudaha dalka soomaaliya cumar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya mashruuc aan caadi ahayn oo qarsoodi ah oo dowladda ridada ah ee turkigu ka wado gudaha soomaaliya kaas oo khatar ku ah amniga dhaqaalaha deegaanka iyo badqabka ummadda soomaaliyeed wargeys caalami ah oo ka soo baxa faransiiska oo lagu magacaabo limondi ayaa sheegay in turkigu tan iyo sannadkii labada kun labaatan iyo shanta degmada warsheekh ee dalka soomaaliya ka waday dhismaha saldhigi dhinaca hawada sare ah kadib heshiis dhex maray murted rajab dayin ordigan iyo murted xasan sheekh maxamuud saldhigan oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jira caasimadda muqdisho ayuu wargeysku sheegay in loogu talagalay in laga gano dayax gacmeedyada iyo in lagu tijaabiyo gantaallada balaastiga ee ridada dheer ee ay soo saaraan warshadaha difaaca ee dalka turkiga mashruucan oo lagu qiyaasay saddex boqol iyo konton milyan oo dollar ayay ankara si rasmi ah u shaacisay dabayaaqadii sannadkii hore ee labada kun labaatan iyo shanta iyadoona ujeeddooyinka ugu waaweyn ee ay ka leedahay lagu sheegay inay hesho aag ay si madax bannaan uga ganto dayax gacmeedyadeeda agaasimo ka tirsan shirkad qaabilsan dhinaca la talinta istiraatiijiyadda kuna taal turkiga ayaa mar uu la hadlay wargeyska limonde waxa uu yidhi ankara tani waxa ay u tahay kaabayaal istiraatiiji ah oo u oggolaanaya in ay si buuxda oo madax bannaan u gaarto hawada sare islamarkaana ay xoojiso kaalinteeda dhaqaalaha caalamiga ah ee hawada sare wargeysku waxa uu xusay in xaruntani ay turkiga ka dhigi karto dalka saddex iyo tobanaad ee leh saldhig u gaar ah oo dayax gacmeedyada laga gano islamarkaana ay ka caawinayso in dalkiisa uu ka fogeeyo khataraha ka dhalan kara ganista dayax gacmeedyada iyo burburka gantaalada ridada dheer sidoo kale ilo ka tirsan dowladda turkiga oo wargeyska uu soo xigtay ayaa sheegay in saldhiggan ay mustaqbalka adeegsan doonaan dalal kale oo doonaya inay hawada sare u diraan dayax gacmeedyo taas oo dhaqaale fara badan ay ka samayn doonto xukuumadda ankara mashruucan ayay falanqeeyaashu ku tilmaameen mid xambaarsan khataro waaweyn oo dhan walba ah islamarkaana soomaaliya u beddelaya goomilitiri oo bartilmaameed u noqon doonta quwadaha caalamiga ee xifaaltanka kala dhexeeya dowladda ridada ah ee turkiga mahadsanid acmaar ururka gaalada midooda afrika ayaa wax lala anfiriiro ku tilmaamay go-aanka halista gelinaya ciidamada kufaarta afrikaanta ee uu qaatay maraykanka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya afar maalmood kadib markii uu maraykanka u gudbiyey qaramada midoobay inuu joojinayo maalgelinta howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayuu si niyajab ka muuqata ugu warceliyey ururka midooda afrika golaha nabadgelyada iyo amniga ururka midooda afrika ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda washington wuxuuna golaha ku safeeyey halis weyn oo ku soo wajahan howlgalka ciidankooda ee soomaaliya saameyn xun ayaa arrintan ku yeelanaysaa howlaha joogtaynta sahayda iyo qaabdhismeedka hannaanka maaliyadda ee howlgalka ayaa lagu yidhi qoraal loo diray xubnaha ururka gelinkii dambe ee khamiistii lasoo dhaafay waxaa loogu yeedha golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa safar rasmi ah u gaarsiiyey ururka midooda afrika ee maraykanka uu gacanta ka taagay taageerada ciidamada a u som wixii ka dambeeyey kow iyo soddonka bisha diseembar ee dabayaaqada sanadkan labada kun lix iyo labaatan maraykanka ayaa ku dooday in wax faa'iide ah uusan ku qabin maalgelinta afrikaanta ee dhanka zaadka oo sanad weliba ay kaga baxdo shan boqol oo milyan oo dollar qarashka ugu badan ee lagu maalgeliyo ciidamada saliibiyiinta afrikaanta wuxuu ku dhacaa xafiiska unsos kaas oo qaabilsan taageerada iyo sahaysiinta afrikaanta mas-uuliyiin ka tirsan urur gaaleedka a u oo ku sugan adis ababa ayaa laga soo xigtay in tan iyo markii uu maraykanka go'aanka soo saaray kowdii bishan ay sameeyeen xiriiro badan balse weli aysan helin hay-ad ama dowlad ballanqaad u samaysay howlgalka afrikaanta soomaaliya wixii ka dambeeya soddon iyo kowda diseembar labada kun lix iyo labaatan wakaaladda wararka royters oo heshay nuqul ka mid ah diidmada maraykanka ayaa sheegtay in xukuumadda washington ay ishortaagi doonto in mar kale wakhtiga loo kordhiyo howlgalka afrikaanta ee soomaaliya mahadsanid marwaan howlgalla lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano ka kala duwan oo ka tirsan oo koonfurta dalka soomaaliya qarax mujaahidiintu xalay ka fulayna gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka miisaanka dhuxusha ayaa lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa sirdoonka nisa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadkaasi oo uu soo gaaray dhaawac culus dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda bolofolio ee degmada afgoy waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan sidoo kale wilaayada islaamiga baay mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee deegaanka awdinle ee hoos tagtaa magaalada baydhabo waxayna madaafiicdaasi ku daateen gudaha xeradaasi sidoo kale wilaayada baay waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qarax lala beegsaday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ardada degmada qansax dheere oo lagu magacaabo madeedin mad balse waa uu ku badbaaday oo waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa kulan u dhexeeyey dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo waxgaradka degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa kusoo gabagaboobay gudaha degmadaasi casaam carafaad ayaa si ambaqaaday warbixintan wuxuu ahaa kulan ballaaran ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga gedo islamarkaana u dhexeeyey dhakhaatiir ka socday maktabka xanaanada iyo daaweynta xoolaha ee hoostaga maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada oo ay weheliyaan nuqabada iyo waxgarad kala duwan kulankan oo qaatay muddo saacada ah waxaa looga hadlayay arrimo badan oo ku aadan caafimaadka xoolaha iyo daaweynta xanaanada xoolaha waxayna dhakhaatiirta dhanka kala bixinayeen dowrahad ay siinayeen odayaasha oo ku aadan daaweynta xoolaha dhakhaatiirta xoolaha kulanka ka qayb gashay ayaa bixinaya talooyin muhiim ah oo ku aadan daaweynta xoolaha iyo muhiimadda bulshada ay u leeyihiin xoolaha waxayna dhakhaatiirta dhanka kala tilmaameen inay muhiim tahay in si wadajir ah laskaga kaashto maadaama xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha aadamaha qaar ka mid odayaasha degmada ceelcadde iyo nuqabada wilaayada oo kulanka ka soo qaybgalay ayaa soo dhoweeyey kulanka dhakhaatiirta ka socday maktabka xoolaha iyagoona mahadda allaah kadib u mahad celiyey dhakhaatiirta ilaahay baa mahadle niman dhakhaatiir oo aqoon fiican la noo warbixiyey annaguna wixii baahi ahoo aan xusuusnayn oo deg deg ahaa waa u gudbinnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax khayr leh inay ka soo baxaan oo kala kulanno asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta kulan ballaaran oo walaayada gobolka iyo degmadu ay qabanqaabiyeen odayaashii deegaanka iyo nabadoonnadii iyo nuqubadii deegaankan ay ka soo qaybgaleen baan meeshaan ku galnay waxaana looga hadlahayey horumarinta iyo tayaynta xoolaha iyo kawarqabka caafimaadkooda waana nala soo joodiyey warbixin dheer oo maxay arrintaas kabayso annaguna wixii aragti ah oo markaas aan haynay baan u gudbinnay si fiican baan marka barnaamijkaas isula fahnay bismillahi alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi kulankan kulan wacan buu ahaa aad u wanaagsan wuxuuna ka socday xagga xanaanada xoolaha oo gobolka waana arrin aad u wanaagsan waana soo dhoweynay waana ku faraxnay waxaana codsan lahayn makadka noo soo diray sakawaadka inuu noo ballaariyo oo gobolka meel walba uu yahay la gaarsiiyo oo loo yarrugo lagu soo hagaago kulankan halkaasu ka saabsanaa waanu aad baan usoo farxagin waana soo dhaweynayna wasalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta ilaahay baa mahadii shukrile aad baan mataqaanaa maanta u faraxsannahay waxaa noo yimid wafti qaymaysan oo mataqaanaaye xanaanada xoolaha oo dhakhaatiir ah oo aan filahayo koley annaga odayaal baan nahay maanta ma taqaanay wacyaa geelin fara badanna way wadeen wax badanna ma taqaanay xoolun baan ku soo noolayno hadeer baad moodaa ma taqaanay maanta in annagana la baro xoolihii iyo dhaqankoodii iyo saan u dhaqaalaysan lahayn saan u dawaysan lahayn saan mataqaana u xanaanaysan lahayn koley aad iyo aad baan mataqaanaa wax weyn yaan u aragnaa maanta waana ku faraxsannahay
ilaahay baan u mahad celinaynaa awalan ee nagu kulmiyey meeshaan aaniyan waxaan u mahad celinayaa ee, qolada xanaanada xoolaha oo noo timaaday oo gurmadka caafimaadka wato ayagana mahad gaar baan u celinayaa inta badan ilaahay baa ku mahadsan waa soo dhowaynaynaa barnaamijkan barnaamij aad iyo aad loogu baahnaa haddana in la tay- tayeyntiisa iyo kobcintiisa lasii ballaariyo aan codsanayno xarakada iyo maxaan ku rahaa ee dowladda islaamka ahna inay ha- arrintaas ay aad uga howlgasho
awalan allah u mahad celinaynaa subxaana wa tacaalaa een, siiyey nicam badan oo aan la soo koobi karin waxaa meeshaan isugu yimid dad aad u fara badan oo ka kooban walaayada gobolka midda degmada nuqubada iyo odayaal iyo aqoon-yahano iyo dhakhaatiir iyo qismigii xarakada oo qeybta een, xanaanada xoolaha ayaa halkaan isugu yimid runtii qismigaas waxay keeneen ama ay soo bandhigeen arrin loo baahnaa oo guud ahaan soomaaliya ay u baahnayd gaar ahaan gobolkan aad uu ugu dhibqabay oo ah daaweyn caafimaad talabixin iyo waxyaalo badan oo aan meeshan lagu soo koobi karin waxaan isleeyahay waa wuxuu gobolkan iyo xoolahan iyo ummadda meesha joogta oo muslimiinta ay u baahnaayeen awalan ilaahay baa mahadsan mahad alle kadib ee, waxaan soo dhawaynaynaa dhakhaatiirta ka socota caafimaadka xoolaha iyo wacyigelinta reer miyiga Een, dhammaantanna waxaan nahay xoololey haddaan soomaali nahay nin magaalo joogo nin mii joogo xoolahaasaan ku wada nool nahay ciddii daryeelayso ama daaweynaysa ama cudurrada haya kala tacaalaysa aad baan u soo dhawaynaynaa Ee, culimmada dhakhaatiirta ee noo yimid saakii waan wada kulannay waxay inoo sheegeen inay daawona wadaan ee, wacyigelinna wadaan annagana aad baan u soo dhawaynaynaa Ee, maxaa yeelay haddaan xoolaha lagu dhaqmo oo nimcooleday ummadda soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa waxa keliya oo ku tiirsan yihiin waa xoolaha weeye xoolahaas haddaan la daryeelin haddii dal iyo dad midna ma jirayaan waa waxa keliya oon haysanno oo ama ganacsiga amaan ku noolnahay weeye Ee, waxaan leenahay soo dhowaada dhakhaatiirey ee, waan soo dhoweynaynaa ee, dadkiinna iyo dalkiinna aad u shaqaynaysaan idinkuna dadka xoololeydaad ka mid tihiin inaad xoolihiinni aad daweysaan dadkiinni aad u gurmataan waa shay muhiim ah waan idin soo dhoweynaynaa annagana gacan baan ku siinaynaa kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wiilayada golaha nuqabada iyo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa ku saaday xilli maktabka xoolaha muddooyinkan hoole ku aadan daaweynta xoolaha oo uu ka waday degmooyinkii deegaanada huulaayada islaamiga ah ee gado mahadsanid casam munaasabad lagu maamuusayay dufcada ka qalinjabisay macadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani eegaya taajul waqaar waa macad ka tilmaaman macaahidda kale ee ka furan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya macadkan waxaa ardayda soo dhammaystay qur-aanka kariimka lagu baraa tasxiixa iyo tajwiidka qur-aanka muddo kooban wuxuuna hoostagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay dhowaan waxaa masjidka jaamaca ee degmada labaatan jirow lagu qabtay xaflad si aadaa loo soo agaasimay laguna soo bandhigayey labaatan arday oo ka qalinjibisay dufcadii koowaad ee macadkan xafladda waxaa ka qaybgalay oo goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow culimo salaadiin nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kale ardaydan oo dhammeeyey xifdiga iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa muddo dhiganayay macadka taajul waqaar faraca degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay ugu horeenna waxa ay sameeyeen bandhig cilmiyeed ku saabsan culumta ay ku barteen macadka والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سباب ولا بدونه الحروف تجتلى بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوعيها intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hariin marka walaalayaal inigaan sida oglaada marka mayba walan barahay inuunan walan barana xaqiiqatan marka mayboha markasta may kalyanti keena ama joogdo keena ama haadir keena ama roognaha magaaladii labaatan jarow inuuntay owlaadan bilaantan dhammaan ama arday reer magaalada inu walbarasho diyaar garwaan taadna mayba ooeta waa baaga ooeta waan xaqiiqatan marka maybuaha haddii walba baran adduunyada dadka maamulaa nagada doon tan ulammada muslimiinta leeyin waay qofka ontay cilmagalayo o ku waramaayaan ama tilmaamayaan amayba leeyinha wayattabicuunahu fii kulli amrin karaaci lani tatbachu siwaamu wayuhmalu qowluhu fii kulli ufuqin waman yakun caaliman fahuwa alimaamu qofka onata walbarday runtii markuu warshay walweela qaar ka mid ah waalidiinta ay ubadkooda wax ka bartaan macadka taajul waqaar ayaa aad u soo dhoweeyey dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda waalidiinta dugsigii taajir waqaar mayba lahaa abaalkin ilaahay gudi kora waalidiintii marban gaabin ee dugsigii may ahaa an teeginaayeen owlaadiyo ini wallakbara mayba lahaa abaalkin ilaahay gudi koro ugu dambeenna waxaa ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino macahadka markaasi unmaybu ahaan qalanjibid fadhiino shahaadooyin iyo abaalmarin unakabiina fadaanana waa macahadka taajul waqaar waa dufcadiis koowaad ee muxaafadada labaatan jarow yahay ardayga koowaad oo kaalin koowaad galay ardaygaas kaas eh maybaleareeya cabdulaahi isxaaq maxamed maybaliya shahaado oo markaas ku tarjumaasa iniisu qur-aanka xifdiyey waana maybu ahaa usu tajwiid iyo baradi ku tarjumaasa ima maybaliya abaalmarin lacag fartan doolar eh maybalana jazaahu llahu khayran xatana mayba ka wareejii doona malaaqyada oo anweeye suldaanka beele reer xarin ee suldaan maxamed macalin xuseen insha allahu tacaala ardayga lamaad kaala lamaad galay magaashii weliba laareeye xafsa aadam xasan waa kaala lamaad macadka taajul waqaar muxaafada labaatan jarow hatigeeka xafladiisuna fadhiino may ballata shahaado markaasay iyo lacag oo labaatan dolar ah ardayga saddexaad oo markaasay kaalan gali isuun may waahan waa xaawo mukhtaar maxamed xaawo mukhtaar maxamed yeena sada xafsa oo kale mayba gallay kaalan lamaad yo yeena galli yaan waliba lata shahaado iyo lacag labaatan dolar mayba jare arday kaalan saddexaad galay oo magaasha ilaahraw cabdulaahi xasan ibraahiim cabdulaahi xasan ibraahiim baliya shahaado iyo lacag toban ishan dolar antaas mayba ninka gebagabaaway ardayda kaalamaha horgaleen in ka badan soddon macaahidan taajul waqaar ayaa ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay isagoo lagu diyaariyo ardayda soo dhammaysa qur-aanka kariimka waxaana ardaydii hore uga aflaxay macadkan ay hadda wax ka bartaan macaahida irshaad iyo sakhaawi ee ka furan wilaayadan ee lagu barto qiraa'aadka tobanka ah iyo culumta kale ee qur-aanka kariimka waad mahadsantahay bashiir ardayda macaahidda imaamu maalig iyo khadiija binti khuwaylato ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabado oo ka kala dhacay wilaayaadka boqol iyo jubbada dhexe aynu ku hormarno cismaan axmed duubow iyo wilaayada jubbada dhexe maxadka imaamu maalig oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ayaa sameeyey bandhigi cilmiyeed kaasoo ardayda dhigata macadka ay ku soo bandhigeen culuum kala duwan oo ay ku barteen macadka maamulka macadka imaamu maalig ayaa bixiyey aqoon ay ka mid tahay barashada luuqadda carabiga xisaabta soomaaliga ingiliishka waxaa sidoo kale jira koorso lagu bixiyo kombyuutarka oo ay bartaan arday ka mid ah ardayda macadka sidoo kale macadka imaamu maalig ayaa waxa uu leeyahay qayb xifdinta qur-aanka kariimka ah oo ay xilli ka mid ah ay wax ku bartaan qaar ka mida ardayda intii uu socday bandhigga ardayda ayaa waxa ay soo bandhigeen culuum kala duwan oo ka mid ah waxyaabihii ay ku barteen macadka
هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري حد حلقلي سمع حديثك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود xadiiu saabic walarbacuun can abi umaamata albaahiniyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyay allaha karaal noqdee qaal wuxuu yidhi samictu rasuululahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alle ayaa maqlay sal allahu alay wasalam naxariis nabadgelyo korkiisa ahaato yaquulu soo odhanayo ina allaha alle qadaacda uu siiyey kulladii xaqan xaqa oo qof walba u xaqiisa ayuu siiyey falaa wasiyata looma dardaarmi karo liwaarihin qof wax dhexlayo rawaahu abuu daawuud watirmidi wa ibnumaajih ayaa wariyeen تحدثي عن بيتك هذا بيتي بيتي جميل وكبير يضم سبع غرف ومطبخ وحمام هذه غرفتي هي غرفة واسعة فيها نافذة وسرير فوق السرير وسادة وبطانية جانب السرير غزانته هذا بيتي بيتي جميل وكبير يضم سبع غرف ومطبق وحمام هذه غرفتي هي غرفة واسعة فيها نافذة وسرير فوق السرير وسادة وبطانية جانب السرير خزانة وهذه غرفة الجلوس فيها أريكة وسجاجة
macadka oo qayb ka mid ah ardayda dugsiyada qur-aanka fursad u siiyey maalmaha khamiista iyo jimcaha ayaa sidoo kale waxa ay soo bandhigeen aqoon kala duwan oo ay qaateen maalmaha khamiista iyo jimcaha oo ay ku bartaan macadka imaamu maalik asalaamu calaykum wacalaykum asalaam kayfa xaaluk bikhayr walxamdu lilah wakayfa xaaluka anti بخير والحمد لله min ayna anti أنا من الصومال hal anti soomaaliyin نعم أنا صومالية وما جنسيتك أنت أنا صومالية هل أنت طالبة جديد نعم أنا طالبة جديدة ماذا تدرسين أدرس اللغة العربية ما هذه هذه حقيبتي ماذا في الحقيبة فيها جوال ودفتر وقلم ما هي العقيدة الصحيح هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد بربوبيته والألوهية والأسماء والصفات ما شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي اليقين المحبة الصدق الإخلاص العلم الانقياد القبول waxaan ka shaqaynaynaa xisaab ku dhuf ah oona ka kooban saddex god lagu dhuftay laba god qaybta koowaad waa shan boqol afartan iyo toddobo lagu dhuftay soddon iyo shan waxaan gudagelaynaa ka shaqaynta xisaabtan shan lagu dhuftay toddobo waa soddon iyo shan waxaa dhiganayaa shanta waxaan qaadanayaa saddexda shan lagu dhuftay afar waxaa watay saddex waa labaatan iyo saddex waxaan dhiganayaa saddexda waxaan qaadanayaa labada shan lagu dhuftay shan waa labaatan iyo shan waxaan watay labo waa labaatan iyo toddobo
maxadka imaamu maalig xaruntiisa magaalada jilib ayaa waxaa dhigta arday kala duwan oo isugu jira dadka waaweyn dhalinyarada iyo carruurta yaryar iyadoona macadka xilli kasta uu furan yahay qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena lagu barto culuumta shareecada iyo midda maadiga sidoo kale munaasabadda ka dhacday bakool waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiqani maxamed وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شر لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للقبائل waxa uu ahaa bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay sameeyeen haweenka wax ka barta machadka khadiija bintu khuweylid faraciisa deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool kaasoo ardaydu ay ku soo bandhigeen cilmiga ay xambaareen muddo ku dhow labo sano oo ay wax ku baranayeen machadka ardayda oo gaaraya konton arday ayaa muddada ay wax ku baranayeen machadka xambaaray culum kala duwan oo sharci ah sida aad ku maqli doontaan bandhigii ay sameeyeen ugu horreyn mid ka mid ah gabdhaha daaciyaadka ayaa ka warbixisay muddadii ay wax ku baranayeen machadka iyo duruusta ay ku qaateen waxaana xigay bandhig cilmiyeed cajiib ah muku warbiifadayha machad khadiija bintu quweylid aan furanaay gabdho daaciyaadka ah fii madiinati el ansaar hadda muku marahayna hoob ilaahay kararna fataradii lamaad hal fatar yahaneen dhamaatay fataradii lamaad iyo kajarna fataradii koowaad may haneenka dhamaaday tafsiirka quraan kariimka shan juz iyo haneenka dhamaatay fataradii lamaad hadda may baneenku dhamaatay shan juz qur'aanka yaneen ku dhamaatay marka fataradaasi lamaad hadda may baneenka jaree kitaabka riyaadu saalixiinka nin kumid hay wala nin dhamaadiyaa quto nafiisa nin dhamaati qawaacidul figiya nin kumid ee fataradaasay lamaadiya hatamay buha aakhar jamarahayna marka insha allaahu awalan wa aakhiran ilaahayba ka mahadsan marka haddii ilaahay karaarnagad haddana may eedan rajaysanaha hanti fataradii lamaad markuuma inshadu hanin gebagebaawahayta ilaahay may warsadaan biasmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa ti awalkiiba sidii haninka dhammaay oo amni iyo caafimaad unoo qabna haddana tagna ninka dhammaata macahadka dhammaantiis ilaahay may buuhaa amni iyo caafimaad ilaahay ninka leey وهذا اليوم نريد أن نقدم لكم كلمة تتعلق في معهدنا وما أدراكم ما هذا المعهد هو معهد خديجة بنت خويلد التي جيء بها فوق سبع سماوات سلام ربها فتح هذا المعهد ليهيئ الداعيات ومدته عامان متتاليان وها نحن نمر على الوسط والحمد لله أولا وآخرا وقد علمنا في هذا المركز كتب متنوعة ونقدم الشكر الجزيل لمعلمنا كما نقدم الشكر لولاية بقول الإسلامية ولمن له دور في تأسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا ونقدم الشكر أيضا لإذاعة الأندلس ونقول أيضا للمجاهدين الصابرين المرابطين اصبروا وصابروا ورابطوا على الأعداء اعلموا بكم ارتدينا الحجاب والنقاب لله دركم وعلى الله أجركم قول نبيل محمد يا عبادي أدومنك والذين أدومنك سو أسرفوا حد جذبين على أنفسهم نفتي وكرشو لا تقنطوا أنقور ستن من رحمة الله إلهي نحرستيس أنقور ستن إن الله علي يغفر الذنوب ذنوب تأليه دافوا جميعا لمن حال إته لمن تاب واي إنه إلهي هو الغفور عليه الآفة بضواي الرحيم ونحرسدو وأنيبوا نقضدو إلى ربكم ربي هكشي نقضا وأسلموا له ألان هقان سما من قبل أن يأتيكم انتسين كوين العذاب عذاب ثم مداسد لا تنصرون ميسين قرقارو باب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى إلهي سريمي بريهم فاذكروني إحصاء يا إلهي أذكركم أني نسون حصي واشكروا إي شكري لي أنا إي شكري إلهي ولا تكفروني إن كقالوتين وقال تعالى ألا سريمي بري لئن شكرتم هديسين كشكري دان نعمة أنا سنسية إلهي لأزيدنكم زين زيادة أو سين زيادة إلهي سريمي بريهم وقل الحمد لله وقل أنا محمد الحمد مهضماتي لله إلهي أنصوناتي وقال تعالى ألا سريمي بري آيت كالو آخر دعواهم خير جنات كويرنتي أنك دنبيت أن الحمد لله إلهي أم هذا سقناتي يا الله سو رب العالمين عالمين رب جينه تأمم جبجد لغة لغة عربية ما يبلاري القصد واللنجسدي وشرعا شرعا ما يبلاري إيصال التراب أرد جيسي إلى الوجه وجه أنت كيت جيسي واليدين لمذ قعمود جيسي بنية تني نيدا أو مخصوصة لقار والي أسباب التيمم التيمم كأسباب تسب سبعة تضوى نظم ميت حيها أصحاب بعضهم علمد قارش بقوله حذل شيكته faqadun bii waayo waayo iwa khowfun qobso xaajatun dhangebagaboyshad iyo dalaaluhu idlaalulmaa'i maagi shaqsigii biyoshii ku dhuman maradun jiru waaye maradkaas oo yashuqu shaqsiga dhibow iyo jabiiratun kab waaye iwa jaraaxun dhaawac معهدك خديجة بنت خويلد ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayada islaamiga ah ee Bakool sida degmada Tiyeglow magaalooyinka Garasweyne iyo Buurdhuxunle iyo midka aan hadda ka hadlayno ee magaalada Ceel Ansaar kuwaas oo ay wax ku baranayaan boqolaal ka mid ah haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee Bakool walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga Landilus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka iyaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu